في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jumco kasta aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa lixii labaatanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah maxbuus in ka badan toban sano ku soo qaatay xabsiga guantanamo bay oo qoray kitaab uu kaga hadlayo dhibaatada ka jirta xabsigaas sidoo kalena bilaabay xalaqaad muuqaal taxne ah oo uu kaga sheekaynayo wixii uu soo joogay waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixin aanu ku eegayno xalaqaadka uu bilaabay faayis alkandari oo in ka badan toban sano ku soo qaatay xabsiga sumcadda xun ee guantanamo bay qodobada barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah daraasad cusub oo ciwaan looga dhigay fahamka siyaasadda maraykanka ee soomaaliya oo daaha ka rogtay culeysyada uu maraykanka kala kulmayo dagaalka uu kaga jiro waddankan iyo tallaabooyinka uu qaadi karo mustaqbalka waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixin ku aadan daraasaddan cusub oo uu baahiyey machad ku yaala waddanka ingiriiska qodobada toddobaadkan aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah caalamka oo lugaha la geli raba dagaal ka duwan kan militariga muxuu yahay dagaalkaas halistiisana halkay gaarsiisan tahay waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixin ku aadan dagaalka xagga tiknolojiyada ee saansaantiisa aadka looga dareemayo caalamka qodobada toddobaadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah in ka badan boqol askari oo dhimashiyo dhaawac ku noqday weerar toddobaadkan ka dhacay waddanka afghanistan oo ay fulisay imaaradda islaamiga afghanistan faahfaahinadii ugu dambeeyey ee weerarkaas ayaan idiin soo gudbin doonnaa insha allah waxaad sidoo kale maqli doontaan xukuumadda suudaan oo meel marisay xeerar ka hor imaanaya diinta islaamka oo bannaynaya gaalnimada iyo cabista khamriga waxaad maqli doontaan faahfaahin ku aadan xeerarka cusub ee ay meel marisay xukuumadda kumeelgaarka suudaan barnaamijka waxaad sidoo kale ku maqli doontaan silsiladii maca alqur'aan ee asheykh xaarit innadaari barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق ال...
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aanu ku horayno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka in ka badan boqol askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda kaabul ayaa ku dhintay weerar toddobaadkan ka dhacay waddanka afghanistan oo ay mas-uuliyaddiisu sheegatay imaaradda islaamiga afghanistan walaalkeen haashim cabdinaasir ayaa warbixintan ku eegaya toddobaadkan waddanka afghanistan waxaa ka dhacay weerar aad u ballaaran oo ay qaadeen naftood horeyaal ka tirsan imaaradda islaamiga afghanistan kuwaas oo beegsaday xarun ballaaran oo ay degan yihiin ciidamada sirdoonka xukuumadda kaabul saldhigga la weeraray oo ku yaala magaalada aybak ee xarunta gobolka samanjan ee dhaca waqooyiga dalka afghanistan ayaa waxaa ka dhashay khasaare lixaad leh oo soo gaaray ciidamada xukuumadda kaabul nafti hore kaxaynayay gaari miinaysan ayaa beegsaday albaabka hore ee saldhigga waxaana markaas kadib gudaha u galay laba mujaahid oo naftood horeyaal ah kuwaas oo goobta ka galay dagaal adag oo saacada xiriira qaatay xilliga ay mujaahidiintu weerar ka qaadeen saldhigga waxaa ka socday kulan aad u ballaaran oo ay isugu yimaadeen saraakiil sarsare oo ka tirsan laamaha sirdoonka ee xukuumadda kaabul sida dhowna ula shaqeeya ciidamada shisheeye ee maraykanka ee duulaanka ku jooga waddanka afghanistan war-saxaafadeed uu ku saxiixnaa afhayeenka imaarada islaamiga dabiixullaahi mujaahid oo soo baxay markii uu soo gabagaboobay weerarka ayaa looga hadlay khasaaraha weerarka hadafka loo beegsaday saldhigga iyo magacyada ragga weerarkaas fuliyey saddexda nafti hore ee qaaday weerarka waxaa lagu kala magacaabaa xaafid moxamed kandahaari baytullaahi saabli yosef bakti kawaal waxaana ay dhammaantood ka tirsanaayeen guutada istiishaadiyiinta ee marada islaamiga afghanistan dabiixullaahi mujaahid mar uu tilmaamayay hadafka loo beegsaday weerarka wuxuu sheegay in saldhigga ay mujaahidiintu beegsadeen oo ahaa midka laga soo abaabulo weerarada duqeymaha ah howlgallada habeen guuraynta ah iyo dhibaateynta lagu hayo dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobollada dhaca waqooyiga waddanka afghanistan khasaaraha ka dhashay weerarka ayaa ahaa mid aad u ballaaran waxaana ku dhintay afartan iyo toddoba askari halka ay ku dhaawacmeen toddobaatan iyo laba kale waxaana askarta dhimatay iyo kuwa dhaawacmaba ku jira saraakiil jagooyin sarsare ka hayay xukuumadda kaabul marka laga soo tago waxyeelada gaartay askarta oo u geystay weerarka inqimaasiga ahaa ee ay qaadeen dagaalyahanada imaarada islaamiga afghanistan waxaana goobta lagu burburiyey gawaari gaashaaman iyo saanado militari oo hub ah war ka soo baxay xukuumadda afghanistan waxay ugu baroor deeqday tobanaanka askarta iyo saraakiisha isugu jira ee looga diray weerarkii samanjan iyadoona sheegtay inuu ahaa weerarkii ugu cuslaa ee belihii lasoo dhaafay ay martigeliso waddanka afghanistan howlgalkii samanjan ee dhacay toddobaadkan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan mu'asasada alhijra ee imaarada islaamiga afghanistan ay baahisay filim xiiso badan oo lagu soo bandhigay mucaskar loo soo xiray guutooyin naftood horayaal ah oo ka tirsan imaarada islaamiga afghanistan kelimaad goobta laga daaray oo ay jeedinayeen mas-uuliyiinta ugu sarsarraysa imaarada islaamiga afghanistan waxay ku sheegeen inay sii wadi doonaan halganka jihaadka ah mulla siraajudiin xaqaani oo ah ku-xigeenka imaarada islaamiga afghanistan ayaa sheegay in khiyaarka jihaadka uu ahaan doono mid weligiis taagan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله کله چې زه د افغانستان اسلامي امارت د مجاهدینو پوځي alxamdulilaah alle ayaa ku mahadsan markaan arkay awoodda ciidamada imaarada islaamiga ah afghanistan aad ayaan u farxa mujaahid weliba waa haliyey mujaahid kastana waa hogaamiye taagtiigiisa caskariga iyo xeeladiisa militarina waa mid aad u sarraysa alxamdulilaah nidaamka militariga ee imaarada islaamiga afghanistan waa mid aad isugu dubadhacsan waxay imaaradu leedahay noocyada kala duwan ee guutooyinka militariga allah ayaana ku mahadsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee imaaradu waxay si dhaqsaa uga hortegi karaan dhaqdhaqaaqa cadowga waxayna saacad waliba heegan ugu jiraan sidii ay uga jawaabi lahaayeen halis kasta iyo hanjabaad waliba oo soo kororta alxamdulilaah imaarada islaamiga waxay ahmiyad gaara siinaysaa howlgallada jihaadiga iyo tababarka mujaahidiinta iyadoo sidoo kale ihtimaam gooni ah siinaysa farsamada iyo soo saarista qalabka militariga iyadoo aan la khasaarinaynin fursad waliba oo ay hesho waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinka wadahadallada siyaasadda sharciga ah waa qayb kale oo ka mid ah halganka iyo jihaadka aynu ku jirno waxaana muhiim ah in la ogaado in wadahadallada aynu ku jirno aanay marnaba ka dhignayn inaan dayici doonno oo aan faraha kala bixi doonno arrimaha jihaadka iyo horumarinta ciidamadeenna militariga waxaan u hambalyaynaynaa mujaahidiinta shahaadadoonka ah ee ka qalin jebinaya tababarka allah waxaan u weydiinaynaa inuu ka aqbalo dadaalada ay bixiyeen kana dhigo halyeeyo waaweyn oo uu islaamku leeyahay
او په دې رسمي گذشت کې برخه لري مبارکي وایو الله دې د دوی سعی قبول کړي او الله دې له دوی ټولو څخه د اسلام ستر اتلان جوړ کړي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
mulla yacquub oo isagana ah mas-uulka lajnada caskariga ee imaaradda islaamiga afghanistan ayaa sheegay in hoggaanka imaaradu ay juhdi dheeri ah ku bixinayaan sidii ciidanka imaarada islaamiga afghanistan loogu dhammaystiri lahay imkaaniyaadka ciidamada si ay u noqdaan difaaca adag ee maamulka islaamiga ah ee afghanistan الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد زموږ پوځي ځواک مستقل او آزاد پوځي ځواک دی milatarigeennu waa awood ciidan oo madax bannaan waxaa lagu tababaray dareen islaam oo aad u sarreeya oo ka dhigan difaaca waddanka allah ayaa ku mahadsan maalinba maalinta xigta ciidankeennu waxay sii noqonayaan kuwa nidaamsan oo awood leh waxayna isku fillaasho ka gaareen jaanib walba oo ka mid ah caskariga waxay gudanayaan howlahooda jihaadiga ah iyagoo adeegsanaya imkaaniyaad dhowr ah annagoo allah kaashanayna waxaan awood waliba ku bixin doonnaa sidii ciidamada imaarada islaamiga afghanistan uga dhigi lahayn ciidan awood leh oo nidaamsan heer aan gaarsiinno in uu cadowga magacooda oo keliya uu ka argagaxo mar kalena aanu ku soo xadgudbin waddankeenna waxaan mujaahidiinta aan walaalahanahay ku boorinaynaa in ay alla kacabsiga dhaqan ka dhigtaan daacadna ahaadaan niyadoodana qaalis ka dhigaan howlaha ay qabanayaanna ay aad ugu fiirsadaan ilaaliyaanna midnimadooda haddeecaanna umuradooda awooddooda milatari iyo nidaamkoodana xoojiyaan rajada malaayiin ruux oo shahiidana waxay ku xidhan tahay tababarkiinna waxaad safka hore kaga jirtaan difaaca diinta iyo dalka sidaas darteed waa inaad u diyaargarowdaan mas-uuliyaadkaas culculus marka diyaar u ahaada inaadna far waliba u samaysaan difaaca caqiidada iyo waddanka jeclaada dadkiinna oo daacad u ahaada diintiinna iyo dalkiinna waxaan habalya gaar ah u diraynaa dhallinyarada istiishaadiyiinta ah ee ka qalinjibiyey mucaskarka alfaatix kana qaybgelaya kolonyada xafladdan waxaan allaah u weydiinaynaa in uu tababarkooda ka dhigo mid allaah dartiis ah sababna uga dhigo inay guul iyo horumar ku tallaabsato imaarada islaamiga ah الله جل جلاله دې د دوی دا اعداد په خپل دربار کې قبول کړي او اسلامی امارت ته دې د لوی فتح او سرلوړي سبب وګرځوي امين يا رب العالمين
صففنا طائي اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا waa hagaag waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka guantanamo bay waa mid ka mid ah xabsiyada ugu sumcadda xun ay ku yaala caalamka waxaana gacanta ku haya dowladda maraykanka boqolaal ruux oo u badan dhallinyaro muslimiin ah ayaa xabsigaas ku xihan kuwaasoo maraykanku si dulmiya gacanta ugu dhigay mid ka mid a ragga ka soo baxay xabsigaasoo wallahi xorriyaddiisa dib u siiyey waa faa'is alkandari oo ka soo jeeda waddanka kuweyt ee dhulka jasiiratul carab wuxuu maxbuuskan dib u helay xorriyaddiisa qoray kitaab uu kaga hadlayo dhibaatadii uu halkaas kula soo kulmay isagoo dhanka kala bilaabay muuqaalo taxne ah oo uu kaga sheekaynayo xabsiga guantanamo bay hadba warbixintan wuxuu wariyaheena maxamed cali aadan ku eegayaa xalqada koowaad ee taxnaha uu baahiyey faa'is alkandari
لم أشبع منه لم تروي عيني ظمأها من النظر إليه كانت الأيام تمضي سريعة أحاول أن أوقفها فتنسل من يدي كحبات رمل متتابعة كانت أياما صعبة خاضعة لمنظومة تعذيب ممنهجة شارك فيها الجيش الأمريكي والسي آي اي والإف بي آي وعلماء النفس التجويع الحرمان من النوم والعلاج التناوب بين الحر الشديد والبرد القارس استخدام الاغراء الجنسي الضرب التقييد في الوضع الجنيني لساعات تصل الى 36 ساعه لم اتخيل ان ياتي اليوم الذي ساحكي فيه للعالم اسرار غوانتنامو xabsiga cadaawadda iyo foolxumada ku caanbaxay ee guwantanamo bay ayaa waxay dad badan oo muslimiin ah kala kulmeen tacdiib kala duwan oo ay geysanayaan ciidanka maraykanka ee dagaalka kula jira islaamka iyo muslimiinta xabsigan oo qofkii lagu xidho wajahaya tacdiibinta nuocyadeeda kala duwan ayaa waxaa dadka ku xirnaa kana soo badbaaday ka mid ah faa'is alkandari oo ka soo jeeda waddanka kuweyt ee dhulka jasiiratul carab faa'is ayaa muddo sannado ah kadib markii uu ka soo baxay xabsiga guwantanamo bilaabay inuu ka warbixiyo noloshii dhibka badneed ee uu ku soo qaatay xabsigaas muddadii uu ku jiray oo gaaraysa afar iyo toban sanno wuxuu qoray kitaab oo ugu magacdaray albalaa'u shadiid waalmiilaaduuljadiid oo uu uga hadlayo waxyaabihii uu la kulmay laga soo bilaabo markii uu galay xabsiga ilaa markii uu ka soo baxay sidoo kale wuxuu bilaabay inuu soo gudbiyo muuqaalo xidhiidh ah oo uu uga sheekaynayo siraha xabsiga guwantanamo iyo dhibkii ay muslimiintu kala kulmeen wuxuuna muuqaaladan ugu magacdaray maxbuuskii guwantanamo ee watay lambarka gogol xaarka silsiladahan muuqaalada ah wuxuu faa'is alkandari ku soo gudbinayaa tacadiyaadka naxdinta leh ee dadka muslimiinta ah ku haysta xabsiga guwantanamo wuxuuna sheegayaa in waqtiyadii ugu dambeeyey ee uu ku sugnaa guwantanamo ay ahaayeen maalmihii ugu darnaa ee soo mara noloshiisa كانت اللحظات الأخيرة في غوانتنامو من أصعب أيام saacadihii ugu dambeeyey ee aan ku sugnaa xabsiga guantanamo bay waxay ahaayeen maalmihii ugu darray noloshayda allah subxaanahu wa tacaala ayaa isabar siiyey ma ahayn awood aniga xaggiga ka ahaatay balse waa naxariis iyo fadli allah xaggiisa iiga yimid arrinta kale ee aan ku taamayey ayaa ahayd in aan la kulmi doono waalidkayga waxayna ahayd tan iigu culayska badneed allah subxaana wa tacaala waxaan ka baryey in uu ii soo dedejiyo in aan ka baxo xabsiga ilaa ay ishayda ku qabowsato la kulanka hooyo iyo aabbe
والحمد لله سبحانه وتعالى أن استجاب الله لدعائي و allah ayaa ku mahadsan oo iga ajiibay baryadayda waxaana la kulmay waalidka wakhti dheer kama soo wareegin markii aan waalidka ishelnay hase ahaatee aabbe oo dareemayay xanuun ayaa loo qaaday london si looga soo daaweeyo cudurka kansarka hooyo ayaana aabba la jirtay arrintaas ayaana qaadatay bilooyin anigana ka mas-uulin in aan allah weydiisanayo in aan la kulmo
كل آلام السجون كل ما فيها يهون كل آلام السجون في آخر الأيام كنت أشعر
maalmihii ugu dambeeyey waxaan dareemayey in aan halgan kula jiro wakhtiga waxaana ka baqayay inuu allaah oofsado aabbahay waxaana gartay in ay geeridiisu ishaki gelisay ugu dambayntii aabbe allaah ayaa doortay waxaanan ka baryaa inuu u naxariisto كنت أخشى أن يعني يقبض الله سبحانه وتعالى والدي لأني كنت رأيت رؤيا وعرفت أن وفاته قد أوشكت يعني
intaasi kadib faa'iis ayaa qaybta koowaad ee xalaqaadka imtixaanaha ah kusoo gudbinaya qisadii xabsiga guwantanamo min bilow ilaa dhammaad isagoo ku labisan dharka maxaabiista أنا فايز محمد أحمد الكندري انأسرت في غوانتنامو عمري 28 سنة وبقيت هنا magacaygu waa faa'is maxamed axmed alkandari xabsiga guwantanamo bay waxaa la igu xiray anigoo jira siddeed iyo labaatan sano waxaana halkaa ku xiraay muddo afar iyo toban sano ah hadda waxaan jiraa afartan iyo laba sano هذه dharkan الألام aad arkaysaan دليل على asaalatan waa tuhun iclaamka maraykanka wuxuu awood u yeeshay in uu bulshada ku qanciyo in qofkii dharkan loo xiro ay ka dhigan tahay inuu yahay qof mujrim ah hase ahaatee waxaan maanta ka hadlayaa qofka ku libisan dharkan xaqiiqada qofkaas iyo duruufta uu la soo noolaa muddada afar iyo tobanka sano ahayd ee u dhexaysay tacdiibinta ilhaanaysiga iyo dullinimada كل ما فيها يهون كل آلام السجون faa'is alkandari ayaa ku dheeraaday ka hadalka dowrka aabbihiis iyo sidii uu uga murgay xarigga wiilkiisa wuxuuna ugu dambeyn xalqadan ku soo gebagabaynayaa inuu hadda yahay nin xur ah oo ka soo badbaaday sharta dowladda maraykanka أنا لست 552 اللي كان عايش في غوانتنامو أنا اليوم فايز محمد anigu hadda ma ihi ffft oo ku noolaa xabsiga guwantanamo bay ee anigu maanta waxaan ahay faa'is maxamed axmed alkandari waxaana idinku leeyahay si xaqiiq ah in aan ku noolahay guwantanamo bay muddo afar iyo toban sano oo xiriir ah
أن يرى
idaacadda islaamiga ee alfurqaan waxay idiin soo gudbin doontaa xalaqaadka kale ee uu soo saari doono faa'is alkandari insha allah جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه من دعاك من دعاك صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa dowladda maraykanka waxay ka mid tahay dowladaha fargelinta ku haya waddanka soomaaliya islamarkaana ay ciidamo ka joogaan waxaana bulshada soomaaliyeed ay maraykanka u arkaan dowlad cadow kuwa jiritaanka muslimiinta soomaaliya haddaba dhowaan markas ku yaala waddanka ingiriiska ayaa wuxuu daraasad ka qoray fahamka siyaasadda maraykanka ee soomaaliya daraasadaas oo uu macadku daaha kaga rogay culeysyada uu maraykanku kala kulmayo dagaalka uu kaga jiro soomaaliya iyo mustaqbalka tallaabooyinka uu qaadi karo idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa soo gudbinaysa warbixin ku aadan daraasadan cusub daraasad cusub oo ciwaan looga dhigay fahamka siyaasadda maraykanka ee soomaaliya uuna baahiyey macadka jad house ee fadhigiisu yahay dalka ingiriiska ayaa looga hadlay caqabadaha hortaagan danaha maraykanka ee soomaaliya iyo waddooyinka u furan mustaqbalka daraasadan oo uu qoray nin lagu magacaabo bolde williams kana faallooda arrimaha afrika gaar ahaan soomaaliya ayaa waxay si qoto dheer isku dultaagaysaa siyaasadda gurcan ee uu maraykanku ka leeyahay soomaaliya taas oo ka dhigan in la burburiyo maamulada wilaayaadka islaamiga dalkana loo gacangeliyo shisheeyaha afrikaanta ee duulaanka ku jooga waddankan khulaasada diraasadda waxay sheegaysaa in maraykanka uu dano siyaasadeed iyo mid amni ka leeyahay soomaaliya hase ahaatee aanu ahayn sida uu isagu u bunbuninayo oo ah in amniga soomaaliya uu ku xiran yahay kan maraykanka tan iyo sanadkii labada kun iyo lixdii waxay washington xooga saartay qadiyadda soomaaliya si ay meesha uga saarto halis kaga imaan karta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah jamaaco jihaadi ah xiriirna la leh alqaacida ayay leedahay diraasadda hase ahaatee aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo waxgaradkooda waxay sheegayaan in duulaanka maraykanka ee soomaaliya uu soo bilowday sagaashameeyadii kolkaas oo ciidamo amerikaan ay kusoo duuleen soomaaliya si uu maraykanku u xaqiijiyo hadafka uu shaaca ka qaaday ee ay wax badan ku husdugan yihiin oo ah in la yareeyo halista danihiisa kaga imaan karta soomaaliya waxay maamuladii isxigxigay ee maraykanku qaadeen tallaabooyin siyaasi iyo mid caskari militari ahaan haddii loo eego wuxuu maraykanku taageero militari iyo tobabar ciidanba siiyey ciidanka afrikaanta isagoo mararka qaar si toosa uga qayb qaatay weeraro ka dhaca soomaaliya haba ugu badnaatee duqaymaha aan loo meeldayin ee marar badan ka dhacay wilaayaadka islaamiga siyaasi ahaan diraasaddu waxay sheegaysaa in maraykanku uu juhdi ballaaran ku bixiyey taageerada uu siinayo dowladda federaalka ee uu ragaadiyey musuq maasuqa iyo dagaal hoosaadka kala dhexeeya mucaaradka waxaana dhammaan dadaalada uu sameeyey maraykanku noqdeen halbacaad lagu lisay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu noqday dagaal lagu dhiigbaxo waana dagaal uu ka muuqdo horumar la-aan tan iyo sanadkii labada kun lix iyo tobankii suuragalna ma ahan in laga keeno guul militari ayuu leeyahay qoraaga diraasadan oo lagu magacaabo bolda wilyamis diraasadan uu baahiyey macadka jad house ee dalka ingiriiska waxay sheegaysaa inaanay waxba soo kordhin karin duqaymaha aan loo meldayin ee uu maraykanku ka geysanayo soomaaliya taas beddelkeedana intii maraykanku isagoo jabay isaga bixi lahaa soomaaliya ay tahay inuu wadahadal la galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab januwari labada kun iyo labaatanka wuxuu magaca soomaaliya qabsaday canaawinta ra-iisiga ee warbaahinta caalamka iyo maraykanka markii saddex askari oo maraykan ah lagu dilay weerar xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsatay saldhigga mandhabey ee kenya wuxuuna weerarkaas ahaa kii ugu dambeeyey oo ku dabafaylaya silsilado weeraro taxne ah oo ay fulisay al-shabaab oo uu ka mid yahay weerarkii ka dhex dhacay diyaarad ka duushay garoonka diyaaradaha ee muqdisho weerarkii dhusid d ee magaalada nairobi iyo weerarkii weynaa ee bilidogle oo dhacay sebtembar labada kun sagaal iyo tobanka ayay leedahay diraasadda inkastoo diraasaddu ay saddex askari ku sheegtay ciidankii lagu dilay weerarkii mandhabey haddana war-saxaafadeed xilligaas uu soo saaray maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu xaqiijiyey in weerarkaas lagu dilay toddobiyo toban askari oo maraykan ah iyo sagaal kenyaati ah genaraal towsan oo ah madaxa ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ayaa maalmo kadib weerarkii mandhabey wuxuu warqad uu u diray golaha kongareeska ee maraykanku ku sheegay in al-shabaab ay tahay jamaacada ugu ballaaran ee hoostagta alqaacida si firfircoonna uga dhaqdhaqaaqda guud ahaan caalamka inkastoo maraykanka taageero lixaad le uu siiyey ciidamada ka socda midowda afrika ee jooga soomaaliya sidoo kalena taageero ku bixiyey sidii dowladda federaalka loogu dhisi lahaa ciidan awood leh haddana dagaalka ka dhanka al-shabaab wuxuu gaaray wado xiran mana muuqato wax ifafaalo ah oo sheegaya in laga guulaysan karo al-shabaab ayuu leeyahay qoraaga diraasadan qoray oo lagu magacaabo bolda wilyamis qariirada juqraafiga ee deegaanada ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab weli kuma imaan wax isbeddel ah inkastoo ay dhaceen duqaymo aan cadad lahayn oo lagu beegsaday dhulka ay ka taliso xarakada al-shabaab haddana weli laguma guulaysan in laga hortago weerarada al-shabaab ee magaalada muqdisho iyo dalka dibaddiisa diraasaddu waxay hoosta ka xariiqaysaa in gebi ahaanba ay fashilmeen duqaymaha maraykanka ee soomaaliya ciidanka al-shabaabna ay awood u yeesheen la tacaamulka diyaaradaha daroniska taas beddelkeedana duqaymahaas waxaa ku go'ay dad shacab ah fashilka maraykanka ee duqaymaha soomaaliya waxay diraasaddu sheegaysaa in laga dheehan karo in taliska africom uu ku guuldaraystay inuu si cad u sheego tirada dadka shacabka ah ee ku dhintay duqaymaha maraykanka waxayna duqaymahan soomaaliya kusoo jeediyeen indhaha hay-adaha caalamka iyo warbaahinta kuwaas oo warbixinno ka diyaariyey sida indhala-aanta ee uu maraykanku ugu beegsanayo duqaymaha dadka marasta ah ee ku nool deegaanada ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo diraasaddu ay qeexayso in amniga soomaaliya aanu wax badan ku xirnayn kan maraykanka haddana waxay sheegaysaa in maraykanka ay la gudboon tahay inuu xooga saaro laba qodob si uu u helo qaab uu u maareeyo dagaalka aan kala joogsiga lahayn ee uu kaga jiro soomaaliya waa mide in si kastoo loo taageero ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka haddana aanay dammaanad qaadi karin inay ka adkaadaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxaa yeelay waxay taasi u baahan tahay in awoodda militari al-shabaab la burburiyo sidoo kalena cagta la mariyo macnawiyaadka taageerayaasha al-shabaab oo dabcan ah qabaa'ilka soomaaliyeed waana arrin aan sahlanayn waxaa kaloo arrinkan mustaxiil ka dhigaya sida ay diraasaddu sheegayso iyadoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku guulaysatay inay dhex gasho hay-adaha amniga ee dowladda federaalka oo ay fuliso weeraro waaweyn waxaana jira siyaasiyiin diyaar u ah inay taageeraan al-shabaab marka uu qodobkaas ka daadego siyaasiyiinta talada haya ee maraykanka wuxuu bolda wilyamis sheegayaa in ugu dambayn maraykanku dareemi doono in dagaalka soomaaliya lagu soo afjari karo wadahadal uu maraykanku si toosa ula galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab siyaasadda maraykanka ma ka shaqaysaa soomaaliya ayuu ciwaan jaanibi ah ka dhigtay qoraaga diraasaddan wuxuuna sheegayaa inay jiraan dad badan oo aaminsan in maraykanka uga daray soomaaliya markii uu sheegtay inuu dhisayo dowlad soomaaliyeed haddana uu taageeray duulaankii etoobiya ee soomaaliya sanadkii labada kun lixda habdhaqanka siyaasadda maraykanka ee soomaaliya ayuu sheegayaa inay ka dhalatay laba arrin oo kale ah in dalku kala qaybsamo oo maamulada federaalkuna cadaadis dheeriya saaraan dowladda dhexe si ay madax bannaani u helaan arrinka labaad ee ka dhashay siyaasadda maraykanka ee soomaaliya waxay tahay sida ay daraasadu sheegayso in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay heshay xujooyin cadcad oo ay shacabka soomaalida ugu dhiirigelinayso inay ka qaybgalaan dagaalka looga soo horjeedo duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya aqalka cad ee maraykanka wuxuu xooga saaraa duqeymaha xagga cirka iyo weerarada habeen guuraynta ah ee ay fuliyaan ciidankiisa si looga takhaluso hogaamiyaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo taliyayaashii isaga dambeeyey taliska africom ay marar badan sheegeen in al-shabaab looga adkaan karo iyadoo la helo maamul sal adag leh oo ka dhisan soomaaliya haddana weerarada militari ee maraykanka way ku fashilmeen inay xakameeyaan awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo adeegsata taktiikaad kala duwan oo ay ka mid yihiin kamaa'inka qaraxyada miinooyinka weerarada ay fuliyaan kumaandooska istishaadiyiinta ikhtiyaalaadka iyo weeraro cagmarin ah oo ay ku qaadaan saldhigyada ciidan ee soo xiga deegaanada ay ka taliyaan ayay leedahay daraasadda uu baahiyey macadka jad house waxay intaa ku daraysaa diraasaddu weerarada maraykanka ee soomaaliya kama horjoogsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab awoodda ay u leedahay in dalka dibaddiisa ka fuliso weeraro qorshaysan sida ka muuqanaysa weerarkii usad d t ee nairobi iyo weerarada isku dubadhacsan ee sida joogtada uga dhacay waqooyi bari kenya oo loola jeedo dhulka n f d ay maamusho dowladda kenya dadka dhaleeceeya siyaasadda maraykanka ee soomaaliya waxay soo jeedinayaan in xalka soomaaliya uu ku jiro in gebi ahaanba maraykanku isaga baxo soomaaliya markaas oo ay soomaalidu dhexdeeda heshiin karto sidaas waxaa qeexaysa diraasadan cusub ee soo baxday afar iyo tobanka julaay labada kun iyo labaatanka inkastoo mudnaanta koowaad maraykanku uu siinayo in la dhimo awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddana madaxda dowladda federaalka waxay daraasadu ku eedaysay inay awooddooda isugu geeyeen sidii ay u maquunin lahaayeen madaxda maamul goboleedyada waxaa arrinkaas barbar socday dowladaha kenya iyo etoobiya oo deris laha soomaaliya oo taageerayay qaar ka mida maamul goboleedyada taasna waxay kordhisay kala qaybsanaanta gudaha ee soomaaliya qaybo badan oo ka mida soomaaliya waxay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka muuqatay nidaamka garsoor ee ku dhisan cadaaladda kaasoo xagga sharciyadda iyo waxtarkaba kaga wanaagsan garsoorada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayuu leeyahay qoraaga daraasadan bolda wilyamis muxuu noqon doonaa mustaqbalka siyaasadda maraykanka ee soomaaliya ayaa maray ka jawaabaysay diraasadda waxay qeexaysaa inay suuragal tahay in maraykanka uu sii wado siyaasadda uu hadda ku taagan yahay ee ah taageerada ciidamada shisheeyaha iyo fulinta duqaymo cashwaa'i ah oo beegsada deegaanada ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu kaloo maraykanka dadaal dheeriya ku bixin doonaa sidii u taageeri lahaa in dalka ay ka dhacaan doorashooyin lagu shubto islamarkaana laga been sheego natiijada ka soo baxda taasoo keeni karta mucaarado xoogan oo ka imaata siyaasiyiinta mucaaradka ee mar uun doonaya inay ku fadhiistaan kursiga villa soomaaliya xitaa haddii ay heshiiyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa marnaba suuragal ahayn in laga guulaysto xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaas darteed wuxuu maraykanku ugu dambayn taageeri doonaa wadahadal lala galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo mas-uuliyiinta ku hadla afkeeda oo marar badan warbaahinta la hadlay waxay sheegeen inaanay marnaba suuragal ahayn inay wadahadal galaan intaba ay dalka duulaan ku joogaan ciidamada shisheeyaha ugu dambayn wuxuu maraykanka dadaal dheeriya ku bixin doonaa sidii uu isaga bixi lahaa soomaaliya oo uu xooga u saari lahaa dagaalka xagga dhaqaalaha ee uu kula jiro awoodaha waaweyn ee shiinaha iyo ruushka inkastoo weli africom ee al-shabaab ku tilmaamayso inay halis ku tahay danaha dowladda maraykanka haddaba si loo fuliyo qorshahaas wuxuu maraykanku hoos u dhigi doonaa howlgalladiisa soomaaliya isagoo ku andacoonaya inuu dhaqaale badan kaga baxay dagaalkan aan lahayn wax guul ah siyaasiyiinta soomaaliduna diideen inay dhexdooda heshiiyaan iskuna garabsadaan dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddii ay dhacdo in maraykanka uu isaga baxo soomaaliya kuna soo aado iyadoo ay taag daran yihiin ciidanka amisom ama ay isaga baxeen soomaaliya waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab isku fidin doontaa gobollada dalka sida ay sheegayso daraasadan uu baahiyey macadka jad house inkastoo diraasadan cusub aanay soo hadal qaadin tacdiyaadka maraykanka uu ka geysanayo soomaaliya haddana hay-adaha sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha iyo warbaahinta caalamiga ayaa marar badan ka markhaati kacay in maraykanka uu gumaad waxxushnimo ka geysanayo soomaaliya isagoo cid weliba oo uu beegsado ku tilmaamay inay ka mid yihiin dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab diraasadan cusub ee uu qoray bolda wilyamis uuna baahiyey macadka jad house ee fadhigiisu yahay dalka ingiriiska waxay ku biiraysaa warbixinno iyo diraasaad hore uga soo baxay reer galbeedka oo quus looga muujiyey in maraykanka uu wax guula ka soo hoojo dagaalka gardarada ee uu kaga jiro soomaaliya hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horey ugu soo jeediyey maraykanka inuu isaga baxo soomaaliya joojiyo duqaymaha aan loo meeldayin ee uu ka wado wilaayaadka islaamiga xabsiyada qarsoodiga ee uu ku leeyahay soomaaliyana albaabada isugu dhufto haddii kalena uu fisho weeraro kaga yimaada dhinaca mujaahidiinta sheekh axmed cumar abu cubayda oo ah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kelimad uu jeediyey oo ciwaankeedu ahaa allah mooye cid kale uma rukuucayno kusoo gudbiyey fariinta ku socota dowladda maraykanka haddaba waxaan idinku baaqaynaa inaad ciidamadiinna kala baxdaan dalkeenna joojisaan duqaymaha arxandarrada ah ee aad ku haysaan maatideenna iyo carruurteenna inaad joojisaan tababarrada iyo taakulaynta aad u fidisaan dowladda riddada ah inaad sii daysaan maxaabiista muslimiinta ah ee aad dulmiga ku haysataan albaabadana u xirtaan saldhigyada militari ee dalka aad ka hirgeliseen iyo xabsiyada qarsoodiga ah ee aad ku leedihiin soomaaliya dadkeennana aad ku dullaysataan inaad joojisaan boobka khayraadkeenna iyo la dirirka diinteenna inaad joojisaan taageeridda dowladaha duulaanka ku ah dalkeenna hurmudna ay ka yihiin ethoobiya kenya jabuuti iyo ugandha haddaadse diiddaan waxaad ku bishaaraysataan waxaadka allaah ee ah inaad jabi doontaan hantiduunana baabi'i doonto ummadda islaamkana ay gumaysigiinna iska dulqaadi doonto hadafka koowaad ee aan beegsanaynana aad tihiin qaala allaahu tacaala inna aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah fasayunfiquunaha humma takuunu calayhim xasrah humma yuqlabuun waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun maalin aad dulaysan tihiin ayaad ku baraarugi doontaan xaqiiqada ka jirta fagaaraha dagaalka waxaana tusaale dhow idinkugu filan jabka iyo hasiimada aad kala kulanteen afghanistaan idinkoo dulaysanna aad raadinaysaan sidaad uga bixi lahaydeen khuraasaan dagaalkii aad ku soo qaadeen islaamka labada kun iyo kowdii ayaa noqday dagaalkii ugu dheeraa abid ee aad gashaan dhaqaalaha ugu badanna aad ku bixiseen welina dagaalku ma dhammaan dhiigbaxuna wuu idinku socdaa taariikhda dhow ee soomaaliya markaan dib u milicsanno dagaalkii iyo darirtaad nagu hayseen maxaad nagala kulanteen waxaad na go'doomiseen dayaurada nagu goobayseen duqaymo nagu garaacayseen dabinno qoolayseen dabadhilifyo soo dirayseen hadba dhinac nooga keenayseen waxaad maamul riddo soo dhisayseen dhaqaale ku bixinayseen been dhaaranayseen waxaad ciidan isku dhafayseen fulay dhiirigelinayseen khibrada isdhaafsanayseen xelal kala dhexlayseen waxaad ku dhadhabayseen dhaaxaaba ku taamayseen ma idin dhaboobeen wax miyaad ka dheefteen mise dhabannahaysi iyo waxay idinku noqotay dhalanteed aan waxba laga dheefin dhaaxaan idiin dignoon lahayn warray duulyahow dulmiga naga daaya diinteenna noo daayo nooga baxa dalkeenna dhaaxaan idiin lahayn warray jooga kibirkiiyo isqaadqaadka qooma maa xigiya dhaaxaad dhagar maleegteen digninteenna dhayalsateen dhagaha ka furaysateen dhawoobi maayo tidhaahdeen dhaaxaad lahaydeen islaamka awood ku muquunsho ummadda addoonsadoo islaamka dabargooyo damiya nuurkiisa dhaaxaad lahaydeen dimuqraadiyad hergeliyo dalka qaybiyo dadka diinla'aan dhiga dhedhamiya maantaad hesheen waxaad naga sugayseene qurquriya idinkaa qooshtay sun iyo waabay ah guracnaanta iyo maagga iyo labagardaymoodka gebgebtu iyo iswaalka iyo saska iyo goodigu faanka galoof ololka way leeyihiin qabiyo guulguule dagaal laysu soo galay haddii gaylanku isdhaafo galaayus qaboonnada horay gabarucleeyaane hadhowbay sidii guunyo nugul gebi dhacleeyaane marka runi runteed geydoway gamashi dhiiqaane gegsi male haddii loo cuskado gumac iyo tawxiidi haddii laysu sii giijoway galangalcoobaane gadaal bay u laabtaan haddii good ku soo baxo eh weligoodba guulka lama tegin meel garaad jire ah jabka ciidamadiinna soo gaara inaad dafirtaan dabci waad u leedihiine dadkay ka dhasheen darxumada saaka haysata iyo qoomamada ay la nool yihiin allow yaa ka waraysta dib u xasuusta jabkii aad soomaaliya kala kulanteen saddex iyo sagaashankii markii ciidankiinna lagu laayay muqdisho bakhtigoodina lagu jiiday oogadoodii caddayd siday ciiddu u feenatay itaaldarridooda ictiraafi maayaana kilinton ka waraysta niman aan u diirnaxayn baa helaye kuwiinii goobta xaadire iyo xulufadii la socotay jabkay nagala kulmeen weyddiiya xogta idinka dahsoon si dhaba u doondoona dagaalkuna weli waa bilow belidoglana waa farriin idinku socotay naga guddooma allah ayaan idiin tala saarannay allaahu mawlaanaa walaa mawlaa lakum qaala allaahu tacaala ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون اللهم بك نصول وبك نجول وبك نقاتل ولا حول ولا قوة إلا بالله صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا وهجاك barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad weli dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa caalamka ayaa lugaha la gelaya dagaal ka duwan kan militariga waxaana dagaalkan uu yahay dagaalka tiknolojiyada oo loo adeegsanayo virusyo iyadoo loo dhacayo xogaha dowladaha jamaacaadka iyo afraadda intuba wariyaheena maxamed ismaaciil ayaa warbixintan wuxuu ku eegayaa dagaalkan saamaynta uu leeyahay iyo tusaalooyin ku aadan howlgallo loo adeegsaday xagga internetka
internetku waa seef laba afla ah kheer iyo shar isticmaalkiisana lagu kala duwan yahay qaar baa ugala maalayacan iyo holla-aan qaar aqoon kororsi qaar kale shaqo iyo arrimo kale oo badan balse xilligan wuxuu noqday aalad lagu dagaalamo dowladaha caalamka ayaa ah kuwa si aad ah ugu dadaala horumarinta teknolojiyada ilaa ay ka noqotay aalad lagu wiiqo dowlad kaleh ayadoo aysan dhicin hal xabad islamarkaana qof booskiisa ka dhaqaaqin weerar militari ahna geysan dagaalka teknolojiyada waa mid ka mid ah fikradaha qarsoodiga ah ee aan la muujin wax badan oo ka mid ah inkastoo ay ahaayeen kuwa uga halista badan sannadihii lasoo dhaafay ka dhex muuqday dowladaha reer galbeedka waxaa sidoo kale loo tixgelin karaa dagaalka ugu macquulsan sannadaha soo socda xilligan dowladda iiraan iyo tan maraykanka ayaa ah kuwa fara kulul isku haya dagaalka dhanka teknolojiyada kuma soo koobi karno inay u dhexaysa iiraan iyo maraykanka oo keliya laakiin waa mid ay dowlado badan isku adeegsadaan waxaana ka mid ah ruushka iyo shiinaha halkan waxaan ku soo gudbin doonaa dhacdooyin weeraro howlgallo lagu helay balaayiin lacaga oo aan ahayn dagaal dhanka ciidamada iyo militariga balse ah dagaalka xagga elektaroniga waxaan sidoo kale warbixintan kusoo gudbin doonaa halista ay leedahay aaladda internetka mashruuca nukleerka ee iiraan ayaa ka baxay xadka ay ka filaysay dowladda maraykanka kadib markii ugu horreysay oo ay dowladda iiraan heshay madaxyada qaada nukleerka sannadii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii xilligaasoo talada dalka uu hayay nidaamkii shaah al khumeyni oo asna la wareegay talada dalka ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in iiraan ay xaq u leedahay inay hesho hubka nukreerka marka loo eego khilaafyada kala dhexeeya quwadaha waaweyn ee dunida ka jira wixii markaas ka dambeeyey khilaafaadkii iiraan iyo dowladaha reer galbeedka bannaanka ayuu yimid maraykanka oo aanay farxad gelin hanqaltaaga nidaamka shiiciga ah ee iiraan ee doonaya halista hubka nukleerka ayaa go'aansaday inuu bilaabo dagaal qorsoodi ah oo ku baabi'iyo nukleerka iiraan waxaana halka oo ku bilaabanaya dagaalka xagga teknolojiyada ah ee uu maraykanka ku iclaamiyey iiraan stokesnet waa waxay khubarada amniga internetka yidhaahdaan fayruuska ugu khatarta badan ee soo maray caalamka waxtarkiisana waxaa la arkay markii lagu tijaabiyey nidaamka nukleerka ee iiraan ayadoo loo dhacay kombiyuutaradii ay wateen khubarada iiraan sida uu daabacay wargeyska new york times ka hor inta aanu maraykanka weerarka xagga internetka ah ku qaadin iiraan wuxuu fayruuska uu sameeyey ku tijaabiyey qalabyada nukuleerka ee uu asiga leeyahay ee la midka ah kuwa iiraan adeegsato waxayna natiijad u noqotay mid wanaagsan taasi oo keentay in buush madaxweynihii hore ee maraykanka oo qalinka ku duugo inuu iiraan weerar dhanka teknolojiyada ah lagu qaado fayruuska ayaa ku faafay caalamka kaasoo noqday mid ay dowladaha awoodda sheegtaan la yaabaan saamiintiisa maadaama fayruuska balatilma amadsanayo kaabiyaasha muhiimka sida korontada xarumaha adeegyada maaliyadeed gaadiidka iyo daryeelka caafimaadka asigoo bartilmaameedsanaya kombyuutarka saymanska loo yaqaano oo lagu soo saaro dalka jarmalka kaasoo ah midka laga isticmaalo wadamo badan oo ka mid ah caalamka weeraro aan la ogeyn cidda geysatay ayaa ku soo batay dunida kaasoo jahwareer ku riday waddamada reer galbeedka iiraan ayaa dhankeeda bilowday abaabul cusub ayadoo samaysatay ciidan u qaabilsan teknolojiyada ciidankan ayaa loo kala qeybiyey dhowr kooxood mid kasta oo ka mid ah wuxuu leeyahay howl u gaar ah oo ku takhasustay cilmiga hakinka ama jabsashada iiraan ayaa sanadii labada kun afar iyo tobankii ku guulaysatay inay jabsato shirkadda sholdan aldon oo laga leeyahay dalka maraykanka sidoo kale iiraan waxay weerartay xarumaha ugu waaweyn ee bankiyada maraykanka sanadkii labada kun labaiyo tobankii kadib markii lagu dhawaaqay weerarkii natins isla sanadka labada kun labaiyo tobankii iiraan weerar ayay ka fulisay gudaha dhulka xarmeynka ayadoo bartilmaameysatay shirkadda aramka ee saliidda taas oo uu leeyahay maamulka al sacuud weerarkan ayaana sababay in gebi ahaanba la tirtiro macluumaadkii iyo xogtii ay shirkadu ku shaqaynaysay muddo yar kadib weerarkii aramko iiraan waxay weerar dhanka teknolojiyada ah ku qaaday mid ka mid ah biixireenka ugu muhiimsan ee magaalada new york ayadoo awood u yeelatay inay xakamayso howlaha biixireenka muddo dheer sida howlaha nadiifinta biyaha iyo cabirista biixireenka taasoo fajicisa ku noqotay maraykanka weerarada ka dhanka ah maraykanka ee dhanka teknolojiyada ah ayaa si xawl ah ku socday sannadihii lasoo dhaafay kuwaasoo beegsanaya hay-adaha dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay waxaana uu maraykanka tuhunka ugu badan ka qabaa ruushka shiinaha iiraan kuuriyada waqooyi iyo dad ku sugan dalka maraykanka oo mucaarasan maamulka trump kuwaasoo aqoon u leh hakriska sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii ee lasoo dhaafay ayaa si isdaba joog ah uga dhacayay gudaha dalka maraykanka weeraro loo adeegsanayo fayraska loo yaqaano alfidya ama fayruuska furashada kaasoo ka shaqeeya inuu xanibo macluumaadka ku kaydsan kombyuutarka waxaana si aad u hesho macluumaadkaas qasabka ugu noqonaysaa inaad bixiso lacag madax furasho ah gobolka louisiana ee dalka maraykanka ayaa bishii agoosta ee sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii waxaa ka dhacay weerar lagu jabsaday kombiyuutaradii dowladda hoose waxaana kooxda weerarka fulisay ku guulaysatay inay tirtarto macluumaadka ku kaydsanaa iskuulo xarumo ganacsiyo xafiisyada dowladda ee magaalada weerarada ka dhacay gudaha maraykanka ee loo adeegsaday xagga teknolojiyada waxaa ka mid ah weerarkii falorida oo raggii fuliyey ku guulaystay inay maraykanka ka qaataan lacag dhan lix boqol kun oo dollar ah sanadkii labada kun sideed iyo tobankii hay-adaha dembi baarista ee maraykanka waxay awoodeen inay aqoonsadaan laba ka mid a dadkii mas-uulka ka ahaa weeraradii xagga internet-ka ahaa ee lagu qaaday dhowr gobolood oo ka tirsan maraykanka sida atlanta new jelsey iyo new york kuwaas oo madax furasho ahaan u qaatay lix milyan oo dollar docda kale haddii aan tooshka ku ifino dalka ruushka oo ah dal lagu yaqaano dhagarida iyo maleegada shirqoolada caalamkana ku leh shabkada jawaasiisa wuxuu ka mid yahay wadamada fuliya weerarada xagga internetka iyo teknolojiyada ruushka ayaa fuliyey weeraro lagu beegsaday xarumaha sirdoonada maraykanka iyo ingiriiska kuwaas oo ay ka heshay macluumaad xasaasi ah oo ay in badan qarinayeen sirdoonada wadamadaas waxaa caalamka aad loogu xasuustaa weerarkii xagga internet-ka ahaa ee sagaalkii bishii januari labada kun iyo sagaalkii dowladda ruushka ku qaaday dalka kaskhstan ee ka mid ahaa jamhuuriyaddii midoogii suufiyeed wuxuuna ruushka ku guulaystay inuu gebi ahaanba gacanta ku dhigo nidaamka maamul ee dalkaasi asigoo hakadgeliya howlihii dowladda arrintaasina waxa u suurtogeliya oo keliya fayruus yar oo ay ku jabsadeen kombyuutarada dowladdii kaskhstan sida ay sheegayaan khubarada teknolojiyada mustaqbalka soo socda dagaalka kuma xirna dhaqdhaqaaq militariya hubka nikuleerka maadaama uu jiro hub ka fudud oo ah dagaalka dhanka elektroniga maalintii khamiista aynu soo dhaafnay ayaa waxaa caalamku u waabiristay ayadoo la dhacay baraha twitter ay shakhsiyaad iyo siyaasiyiin caan ah oo badankood ka soo jeeda dalka maraykanka sida bel jetis oo ah asaasaha shirkadda microsoft john biden musharax dimuqraadiga ee doorashooyinka maraykanka barack obama madaxweynihii hore ee dalka maraykanka iyo dad kale ayaa la jabsaday barihii ay ku lahaayeen twitter-ka si wax loo jabsado laguna dhaco kombyuutarka qof kale waxaa loo baahan yahay in la hole fayruuska howshaasi fulin lahaa iyo kombyuutarka la beegsanayo inuu ku xiran yahay internet sidaa darteed waxaad dareemaysaa halista uu leeyahay internetka mid ka mid ah xalalka ugu macquulsan ee aad samayn karto marka aad dareento inuu jiro iskuday lagu doonayo in lagu jabsado kombyuutarka waa inaad ka saartaa fiilada internetka amba wireleska taasoo kala jaraysa jihada weerarka soo qaadayo labtobkaaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka jihaada bariga afrika oo dareemaysa halista dhinac walba leh ee internetka uu leeyahay bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga ayaa sanadii labada kun afar iyo tobankii waxay gebi ahaanba jartay internetkii dadka loo soo marsiin jiray simkaarada shirkadaha isgaarsiinta marka laga soo tago aafada internetka ee wasqayn kara cuquusha dhallinyarada iyo jiilka soo koraya waxaa ka dhalan kara internetka in sirdoonka shisheeyuhu ay si dhibyari u raacraacaan cawraadka muslimiinta howlgallo badan oo ay fulisay c i d da maraykanka waxay adeegsatay fayruuska lagu tilaalay kombyuutaradii raggii la beegsaday sidaa darteed waxay khubarada dhanka amniga ee jihaadiyiinta soo jeedinayaan in qofka ilaaliyo kombiyuutarkiisa qof walbana gacanta u gelin qaababka aasaasiga ah ee la tacaamulka kombiyuutarkana oo barto sida kushubidda o s oo softweerka kiciya kombiyuutarka sida windows lownix iyo mak صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا waa hagaag weli barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad maqlaysaan xukuumadda suudaan ayaa meel marisay xerar ka hor imaanaya diinta islaamka oo ay ka mid tahay inay bannaan tahay gaalnimada iyo cabista khamriga tallaabo lama filaan ku noqotay dad badan oo ka tirsan muslimiinta suudaan iyo xitaa guud ahaan muslimiinta caalamka ayay ku dhaqaaqday xukuumadda kumeelgaarka ee suudaan oo ah mid lagu soo dhex darsaday dad badan oo shaki la gelinayo islaamnimadooda warbixin dheer oo lagu daabacay jariiradda rasmiga ee dowladda dalkaas ayaa lagu sheegay in la meelmariyey isbeddelo dhowr ah oo dastuuri ah sida hadalka loo dhigay kuwaasoo meesha ka saaraya axkaam sharci ah oo diinta islaamku jidaysay xukuumadda suudaan waxay meesha ka saartay jariimada riddada ama in qofku ka baxo diinta islaamka arrintaasoo horay dastuurka gacanku samayska ee ka jira suudaan u mamnuuci jiray waxay laaleen nusuus sharci ah oo amraysa in la dilo qofkii diinta islaamka ka baxa waxaa sidoo kale xeerarka cusub ee la meelmariyey ku jira qodob lagu xalaaleeyey cabista khamriga xilli allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka inoogu sheegay inay xaaraan tahay in qofku cabo khamriga ayay ku tilmaameen xorriyad shakhsiyadeed oo dastuuri ah waxaana xeerkan ay siyaasiyiin badan ku tilmaameen inuu yahay mid laga soo dheegtay waddamada reer galbeedka oo afka carabiga loo bedelay qodobada kale ee sida tooska uga hor imaanaya diinta islaamka laguna soo daray dastuurka gacanku samayska ee suudaan waxaa ka mid ah in la banneeyey goobaha lagu tunto islamarkaana aanu jiri doonin wax xeer ah oo diidaya in haweenku jirkooda ka ganacsadaan goobo lagu tuntana laga furo waddanka suudaan xeerarkan cusub oo ay xukuumadda suudaan ku tilmaamtay mid dastuuri ah ayaa sidoo kale meesha ka saaray cuquubada jeedalaynta oo markii hore ku jirtay dastuurka suudaan waxaana arrimahan horumar ku tilmaamay wasiirka waxaa loogu yeero cadaaladda ee suudaan ninka la yidhaahdo nasruddiin cabdilbaari oo tan iyo yaraantiisaba ahaa nin kiniisadaha gala wasiirka wuxuu intaa ku daray inay meesha ka saari doonaan dhammaan qodobada uu sheegay inay ku jiraan dastuurka suudaan ee ka hor imaanaya waxa uu ku tilmaamay xorriyadda insaanka wuxuuna dabcan kaga jeedaa qodobo yaryar oo markii horeba loogu talagalay in lagu khaldo dadka muslimiinta ah oo ku jiray dastuurka wadciga ee suudaan tallaabada ay qaaday xukuumadda waxaa aad uga hor yimid culimmada muslimiinta ee suudaan iyo guud ahaan bulshada waxaana culimmadu ay ku baaqeen in awood la isugu geeyo sidii loo ridi lahaa xukuumadda suudaan sheekh cabdilxayi yuusuf oo ka mid a culimmada suudaan ayaa qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay twitterka wuxuu ku fatwooday in qof weliba awood u leh inuu talada ka tuuro xukuumadda suudaan uu arrinkaa ku dhaqaaqo isagoona weerar afkaa ku qaaday xamiiti al burhaan oo ah hogaamiyaasha rasmiga ee suudaan go-aanadan cusub ee ku dhaqaaqday xukuumadda suudaan ayaa u muuqanaya mid ay ku raaligelinayso yuhuudda iyo reer galbeedka gaar ahaan maraykanka kaasoo suudaan duldhigay shuruudo badan si looga saaro liiska waxaa loogu yeero dowladaha taageera argagixisada oo uu maraykanku horay ugu daray dalka suudaan dowladaha taagta daran ee laga dhiso waddamada muslimiinta ayaa ah kuwa ay reergalbeedku aad uga faa'iidaystaan kuwaasoo lagu soo darsado dad kiristanka si hoose u qaatay soomaaliya waxay dowladaha reer yurub iyo maraykanku ka sameeyeen dowlad federaal ah iyo maamul goboleedyo kala daadsan kuwaasoo la siiyey xerar ka soo horjeeda diinta islaamka sida xeerka jinsiga oo ah sharci dhigaya in haweenaydu ninkeeda furi karto in sinadu ay xalaal tahay haddii ay ogolaansho ku timaado iyo inay xaaraan tahay in la guursado gabar ka yar siddeed iyo toban sano صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا وهجاج qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada toddobaad ee silsiladda maca alqur'aan oo uu soo jeediyo ashaykh xaaris innadaari ciwaanka xalqadan waa fastabiqu alkhayraat
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد مع القرآن فاستبقوا الخيرات قال الله تبارك وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير amarka ah in lagu tartamo oo loo kala dheereeyo khayraadka wuxuu qur'aanka kaga yimid laba meelood suuradda albaqra aayadda aan hadda soo sheegnay iyo suuratulmaa'ida allahna wuxuu yidhi فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
u kala tartamidda khayrka waa waddada ummadda iyo afraadda amarka yimidna wuxuu ahaa sidan جاء الأمر في الآية بقول الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات أمر للجمع للمجموع waa amar ku socda dhammaan dadka kuna yimid siiqada jamcinta khayrka u kala dheereeya ummadda islaamkana waa ummad u dheeraysa khayrka oo u degdegta sidoo kale afraadda ummadda ayaa sidaas ah oo waxay u tartamaan una degdegaan khayrka mafhuumka in loo degdego khayrka ummadda islaamku way kaga duwan tahay fikradaha kale iyo madaahibta waxay u aragtaa in khayrka loo degdego inta la joogo adduunka iyadoo hadafka la leeyahayna uu yahay in la camiro aakhiro allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi والمسابقة في الخيرات في الدنيا والغرض عمارة الآخرة قال الله سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فالمسارعة في الدنيا waa in khayrka loo kala degdegaa inta la joogo adduunyada dantuna waxay tahay in la helo raalli ahaanshaha allah subxaanahu wa tacaala iyo daarta aakhiro qiimahan iyo akhlaaqdan ka maqan in badan oo ka mida makhluuqaadka waxaa ummadaha kale kaga soocmay ummadda islaamka oo ah ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam anigu waxaan ku doonayaa khayrka oo loo kala hormaro loona tartamo allah iyo maalinta qiyaamo allah subxaanahu wa tacaalana wuxuu nooga warramay sifaadka ay leeyihiin kuwa khayrka u kala hormara waana sifaadku tusinaya in la doonayo alle iyo maalinta aakhiro oo keliya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay قال الله سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فأخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات aayaadkan wuxuu allah subxaanahu wa tacaala noogu sheegayaa sifaadka ay leeyihiin kuwa u degdegaya khayrka ee u kala hormaraya sifaadkanna marka la isugu xijiyo tartiibka aayadaha ayaa ah wanaagga meesha ugu dambaysa tilmaamta koowaad allah wuxuu yidhi الذين هم من خشية ربهم مشفقون دلت aayaddan waxay tustay in laga helay dadka noocaas ah cabsi daran taasoo keensanaysa in laga gaashaanto wax weliba oon habboonayn waa qof alle ka cabsanaya markaasna ka joogsanaya dunuubta wuxuu ka baqayaa dhibta jirta maalinta aakhiro marka wuu ka joogsanayaa dembiyada iyo xadgudubka isagoo ka fogaanaya dhibaataynta dadka waana qof u tartamaya oo ku hormaraya khayraadka marka sidaas ayuu ku noqonayaa qof ka cabsanaya alle iyo maalinta aakhiro sifada labaad allah wuxuu yidhi الصفة الثانية قال الله سبحانه وتعالى عنهم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون دلت على أصل aayaddan waxay tustay asalka iimaanka iyo in si xeel dheer loo galo waa sharta oo laga fogaado lana hiigsado darajaadka sare ee iimaanka iyo u dhowaanshaha allah subxaanahu wa tacaala sifada saddexaad ee ay leeyihiin kuwa ku hormara oo u dheereeya khayraadka waa sifada wallah sheegay allah wuxuu yidhi والذين هم بربهم لا يشركون دلت هذه sifadan waxay ku tusinaysaa in laga tago shirkiga lagana fogaado in cibaadada riyaa lagu dhex sameeyo marka ficilkooda ah u tartamidda khayrka iyo macruufka ay samaynayaan iyo camiridda ay camirayaan dhulka ma ahan mid ay u samaynayaan dadka dartood marka waa dad quluubtooda ka fog tahay shirkiga acmaashoodana way ka fog tahay riyaaga ama istustuska وأعمالهم بعيدة عن الرياء tilmaamta afraad ay leeyihiin dadka u kala hormara khayraadka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة
sifadan waxayna tustay in lala yimaado taacaadka khayrkana loo baratamo iyadoo weliba laga cabsi qabo gaabis marka meesha ma yaalo cijbi ama isubogid quruur iyo faan ee waa dad cabsanaya oo isu diirnaxaya islamarkaana allah tabaaraka wa tacaala isku dhiibay tilmaamahan iyo sifaadkan afarta ah waa astaamaha ay leeyihiin kuwa sidiiqiinta ah marka kuwa u baratamay khayrka wa'ayo haddaan soo koobno waa qofka la imaanaya khayrka marka ugu horaysa una gudanaya sida ugu dhammaystiran isagoo ilaalinaya faraa'idda iyo sunanta ay leedahay cibaadada waxaa loo kala hormarayaa khayrka adduunka inta la joogana waa lagu tartamayaa hadafkana waxa uu yahay in loo shaqaysto aakhiro marka tani waa waddada ay qaadaan mu'miniinta amaa gaalada sow ma ahan ma doonayaan allah iyo maalinta aakhiro allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون هذا سبيل الكفار kani waa dariiqa gaalada oo ah in lagu raali noqdo adduunka waxayaalana la hunguriyeeyo bal wuxuu allah noo sheegay in gaaladu ay u kala hormaraan dembiyada u degdegaan macaasida ku xadgudubka uunka iyo inay si gardaraa ku cunaan hantida ay dadku leeyihiin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka yidhi gaalada وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون مسارعون في الفل...
waxay u degdegayaan macaasida dembiyada fasahaadinta dhulka iyo in si gardara ah loo cuno hantida dadka marka gaaladu waxay ku tartamayaan oo ay u kala hormarayaan adduunka iyo macmacaankiisa allah wuxuu kaloo noo sheegay in munaafiqiintu ay u kala hormaraan gaalnimada allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وقال الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم فأخبر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين wuxuu allah noogu sheegay aayadahan in munaafiqiintu ay u kala dheereeyaan gaalnimada oo ay u degdegaan waxay kaloo munaafiqiintu u kala dheereeyaan dabadhilifnimada iyo khiyaanada iyagoo ku andacoonaya inay ka cabsanayaan musiibooyinka wareegay adduunka iyo dhacdooyinka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi يخافون الدوائر والمصائب والحوادث قال الله سبحانه وتعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين هذا سبيل المؤمنين وهذا سبيل marka dariiqa hore aan soo sheegnay waa waddada mu'miniinta waddada kalena waa jidka ay qaadaan gaalada iyo munaafiqiinta jidka mu'miniinta waa in loo kala tartamo khayraadka oo la raadiyo raalli ahaanshaha allah iyo maalinta aakhiro waddada munaafiqiinta iyo gaaladuna waa fasahaadka xadgudubka in loo degdego gaalnimada iyo dembiga in gardaro lagu cuno hantida dadka iyo dabadhalifnimo iyo khiyaano marka labada kooxood ma sinna sidoo kale ma sinna kuwa u degdegaya xagga allah ee ka mida mu'miniinta waxay kala leeyihiin darajaad kala sareeya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
المسارعون إلى الله من المؤمنين هم درجات عند الله تبارك وتعالى مسابقون إلى الله مسارعون في الخيرات ولكنهم درجات متفاوتة قال الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يستوي المؤمنين allah wuxuu noo sheegay inaanay sinnayn mu'miniinta jidka allah wax ku bixiyey ka hor furashadii maka oo soo dagaalamay wakhti adag oo xaaladu cidhiidhi ahayd sidaasna ku noqday dadna fur iyo horumar u saaxiib ah marka kuwaas lama sinna dadka allah rumeeyey oo jidka allah wax ku bixiyey kuna dagaalamay ka gadaal furashadii maka dhammaantoodana allah wuxuu u yaboohay wanaag iyo janno allahna waa mid xog ogaal ku ah waxa laabaha ku jira أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لرضوانه وأن يج- وأن يجعلنا من المسابقين في الخيرات المسارعين إليها إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين نحمل الشوق فتيا guud ahaan intaas ayaan kusoo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين كلما جدا جديد خارج